Iyadoo lagu guda jiro tobanka dhexe ee bisha Ramadaan ayaa waxaa suuqyada magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose laga dareemayaa mashquul iyo saxmad ku aadan u diyaargarowga munaasabada ciida oo ay ka harsan tahay wax ka yar laba toddobaad suuqa ayaa waxaa buuxdhaafiyay boqolaal ka mid ah bulshada magaalada kuwaasoo siyaabo kala duwan uga dukaamaysanaya haddaba qaar ka mid ah ganacsatada iyo dadweynaha suuqa ka adeeganaya ayaa ka warbixiyay saxmadda suuqa ka jirta iyo sidoo kaleeto u diyaargarowgooda ku aadan maalmaha ciida magacaygu waa maxamed cali af nuur ee ka mid ah dhallinyarada ganacsatada ee ku nool ee degmada kismaayo ee ciidan maasha allah si wacan bay dadku u ciidayaan xilligii imika waxaa la gaaray diyaargarowga ee ciidda Een, wanaag badan baan rujeenna insha allah suuqa sarxad badan baa laga dareemayaa Een, ilaa xilliyada dambe oo habeenkii baanu shaqaynaa Een, nabadgelyo iyo nimco ayaan ku jirnaa alxamdulilah Een, sicirka suuqa dabcan ee xilligan marka la gaaro wax badan iskama bedelaan Ee, waa xilliga ay dadku weynuhu adeeganayeen Een, qof walbana wixii magaranaysaa uu ciid ciid uga qaybgeli lahaa uu diyaarsanayay markaas waxaa keliya dheeraadka waa samxadda iyo magaranaysaa dadka oo aad u soo farabata iyo mashquulka oo lagu bata maasha allah horta magacay waxaa la maxamed bara xasan Waxaan- waxaan joogaa magaalada kismaayo Een, ca- maanta waxaa soo gaara carwadan aan soo gaaray inaan isku diyaariyo ciidda ciidulfitra inaan isku diyaariyo marka maasha allah magaaladu saa'id ay kula socotaa suuqa maasha allah dharkuna maarata waxa weye waa jaban yahay oo qiimihiisu aad u jaban yahay waxaa maarata bulshada maaragtay ee, gabdhaha iyo dhallinyarada gabdhaha yararka ah aad maaragtay dhar loogu keenay dharkan faashionka loo keenay alxamdulilah marka bulshada maarata waxa weye si fiican aa maaragtay baycadu waa jaban tahay aad bay baycadu jaban tahay marka alxamdulilah waxa weye waa soonkana maaragtay qayrkiisa buraaqaysu iska wataa marka alxamdulilah laakiin hadda waa sanadkan waa iska jaban yahay dharku waa roon yahay Ee, hadda sirwa kuwan oo kale waa dhar isjooga iswata weye waxaa la gadaa maaragtay ee, soddon iyo shan doolar marka waa meeshadu waa iska jaban tahay maasha allah meeshadu waa iska jaban tahay Ee, sanadihii hore waxaa laga yaabaa in maaragtay isjooga waa lixdan doolar ee, konton iyo shan doolar hadda isjoogu waa shan waa soddon iyo shan doolar anigoo ah magacayga ibraahim cabdi maxamed waxaan suuq u soo aaday inaan kaba iibsado waxaan u dabaaldegaa maalmaha ciid soo socdo waxaa aad ugu- ugu qanacsanahay joogitaanka jubbaland inay tahay seef habeenka xilligaa doontid aad soconi kartid intaam suuq buu furan yahay waqti weliba waa ka soo qaybgali kartaa lix saac weynima suuq dhar usoo doonan kartaa kabaa soo doonan kartaa aniga maanta waxaa soo doontay kabo waxaan jeclaan lahay kabahan anigoo oo meesha maanta aan joogo suuqa dhexdiisa